decemberkii lasoo dhaafay sanadkii ki okay maxaa kugu dhaliyay inaad tartanto waxaa igu dhaliyay waxyaalo badan aniga oo ah qof active ka ah magaalada boston laga wada yaqaano wax badan u qabtay magaalada haddana ninkii noo ahaa city councilka oo yiri waxaan u tartamayaa duqa magaalada inaan noqdo booskii oo noqday open seat baa waxaan is iri soo tartan oo soomaalida iyo maadaama aysan booskan weli aysan u tartamin qof ajnabi ah ama ama soomaali ha noqdo ama islaan ha noqdo ama gaal ha noqdo qof immigrantga ah booskan weligiis ma uusan haweysan maadaama kursigana uu obin noqdaan waxaan is iri waad waad heli kartaa waa garta marka waxyaabaha ku dhiirigeliyey inaad heli karto maxaa ka mid a waxay dhiirigeliyay inaan heli karo waxyaalihii aan booston usoo qabtay community activist baan ahaa waxaan ka shaqeeyay saan isugu xirin lahaa jaaliyadeyda iyo law enforcementiga waddankan hadday noqon lahayd askarta amniga hadday noqon lahayd boliiska boston waxaan kale oo aan ku jiray oo aan ka mid ahaa boqolkii naagood oo helay awardkii unsan hero waxaan galay neighborhood board yaal badan oo aan representative ka ahaa inta badanna aan u doodayay xuquuqda soomaalida waa gartay waxaad marka hore ii sheegtaa bal waan ku weydiin doonaa waayo aragnimadaada laakiin dareenkii ugu horreeya dadka kala kulantay muxuu ahaa aada bay usoo dhaweeyeen waxaan waxaan kow aan u sheegay naag ka mid ah xisb xildhibaanada city hall oo iyadana aan u campaign garayn jiray maadaama waa kuwa yarasha ka dhaafee markii ay cararayaan elected official yaasha magaaladeyda way noo imaan jireen gaar ahaan aniga in aan cod ugu keeno dadkayga marka anigana dadka baan usoo shirin jiray oo aan dhihi jiray idinku maqla waxa ay u taagan yihiin kadibna go-aan gaari inaad u codeynaysaan marka way ogaayeen inaan ahaa qof mobilize gareysa dhanka codeynta soomaalidana inta badan waxaan beri jiray awoodda ay leedahay codeynta marka kow waxaan u sheegay naag ka mid ah xildhibaanada city councilka iyo naag kale oo ka mid ah xildhibaanada noo fadhiya stateka state rap labadaba aad bay usoo dhaweeyeen waxay dhaheen waan ku garab taaganahay hill iyo hall markii aad calaam saarto oo kick off aad suubisana waan ku indors gareynayna haddii aan laydmo waa garta marka doorashooyinkan sida u dhacaan waxa weeye marka hore inaad ka soo baxdo xisbigaaga marka bal rajada xisbigaaga iyo dadka kula tartamaya ii sheeg rajada xisbiga aad bay u fiican tahay dadka ila tartamaya hal nin maaha inta kale waa wada democrat waxa weeye laba nin oo spanish ah iyo saddex african american ah iyo aniga oo ah the only immigrant candidate sideed u aragtaa inaad isu taagto doorashadan waxay ku soo beegantay xilli qaxootiga iyo dadka asalkooda qaxootiga yahay diiraddu aada u saaran tahay amar lagu soo rogay madaxweyne ee dhowr toddobaad ka hor inkastoo maxkamada joojisay laakiin doodu aysan dhammaan indhuhu ay aada ugu jeedaan wakhti adag baa lagu jiraa maxay kula tahay wakti adag baa lagu jiraa waan ogahay saasoo tahay waxa weeye maraykanka waxay dhahaan all politics are local politic walba waxay u go-an tahay gobolka ama magaalada maadaama magaaladan aan ahaa qof ka muuqda wax badanna u qabtay wakti adag iyo wakti fududba waan istaahilnaa inaan isu soo sharaxno jagadan iyo jagooyinka waaweynba waa gartay marka arrinta ku saabsan amarka lagu mamnuucayay dadka qaxootiga ee waddanka imanaya toddoba waddanka imanaya oo ku jirta soomaaliya amarkaasoo ilaa hadda la hakiyey laakiin maxaan ku idhaahdaa weli meesha aan ka wada bixin siduu u saameeyey ololahaaga miyuu ku caawiyey mise waxbuu kuu dhimay so far waa waa i caawiyey sababtoo ah inta media waxay leeyihiin ma waxaad u carareysaa inaad madaxweynaha tusto inaad issharaxi karto bostonna ay ku dooran karto mise hadallada uu yiri baa ku dhiirageliyey marka haye maxaad ku jawaabtay marka marka waxaan ku jawaabay waxa waxay dhiirageliyey kartidii iyo wanaaggii aan u qabtay magaaladeeda boston waxaan ku kalsoonahay dadka boston inay dooran doonaan xilli walba